munaasabadan ay ku qalanjabiyeen konto arday oo barta culumta caafimaadka teknolojiyada waxaa lagu qabtay magaalada dhowsamareeb cashada galmudug ardayda dhammaysatay waxbarashada heerka sare oo ku saabsan caafimaadka teknolojiyada ayaa waxaa munaasabada lagu soo bandhigay guulaha iyo horumarka ay ka sameeyeen intay waxbarashada ku jireen sidoo kale munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada dhowsamareeb dadweynaha qeybihiisa kala duwan iyo marti sharafka leh munaasabadan lagu soo bandhigay ardayda barata culumta caafimaadka teknolojiyada waxay muujinaysa horumarka bulshada dhinaca waxbarashada iyo tababarada ka socda magaalada dhowsmareeb cashada galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay maamulaha macadka sahan professional academy cali cabdikariin ore isagoona faahfaahin ka bixiyey ardayda ka qalanjir macadkii inta ka kooban yihiin iskuulku wuxuu gaaray labadii sano uu dhisnaay oo uu soo saaray laba dabcadood waxa uu leeyahay hiigsi iyo iyo waxyaabo fara badan uu rajaynaayo dhowaan insha allah ilaahay hadduu yidhaahdo awal hore iskuulku waxaan dhigaynay laba dabcadood oo ah combyuter technology ama it-ga iyo dibloma nursing waxaan halkan ka caddaynayaa caawo oo ay ardaydu dabcadda labaad qalinjabinayso inuu iskuulku soo kordhiyey dabcado cusub oo kale ah dabcadda aan dhahay dibloomooyin cusub oo kale ah dibloma lab iyo sidoo kale dibloomooyin fara badan oo aad ka heli doontaan insha allah ilaahay hadduu yidhaahdo iskuulka waxaan rajaynayaa bulshada reer dhowsamareebeed inay ka faa'idaysan doonaan agaasimaha ardayda iyo xafiiska tayadhowrka anwar axmed roble ayaa sharaxaad ka bixiyey sida iskuulka u shaqeeyo waxa uuna sheegay in xooga ay saareen ardayda ka qalin jabinaysa heerarka kala duwan waxbarashada ayna siiyaan baratikaal ku filan waa dufcadii ugu horreysa ee dhanka caafimaadka ee iskuulka sahan professional academy ee u qalin jabinaysa caawa oo tiradoodu gaarayso soddon iyo laba arday halka dufcadii labaad ee kombyuutarka tiradooduna ay tahay toban iyo siddeed arday oo markaasi wakhtiyada kala duwan iskuulka wax ka baranaya waxaa sharaf weyn inoo ah inaad soo casuumaaddeenna aad soo ajiibtaan oo aad wakhtigiina qiimaha badan aad markaa na siisaan waxaan rajaynayaa in ardaydu halkan ay ku soo bandhigi doonaan wixii la soo baray muddadii ay joogeen iskuulka maxamuud axmed cali iskudoodha waxbarashada dhusmareeb ayaa ardayda kula daarma inay sii wadaan barashada xirfadaha kala duwan waa dadaasheen waana soo gaarteen meesha u socoteen laakiin safarku mid halkan ku eg ama la leeyahay ardaygaasi waa qanjibay cilmiga uu bartay waa ku filan yahay ma joogtaan sidaa awgeed waxaan leeyahay safarkii aad soo gasheen bilowgiisa ayaa joogtaan laakiin dhammaadkiisa iyo dhexdiisa waa idin dhimanta si gaara waxaan rabaa inaan ula dadaarmo dhammaan ardayda halkanka qalinjacaawa xafladoodii la joogo qalinjabinta gaar ahaan dadka bartay caafimaadka waxaa xaqiiqo ah oo maalin walba aan la kulmaa ama deegaanada aan ka shaqaynayna aan ku aragnaa msehyo xiran oo bulsha inta dhisa dadkii ka shaqay lahaa ay maqan yihiin ama la leeyahay qof xanuun baabi'iyo ku duraahi oo xirfadda injectionka la yidhaahdo ama duriinka la dhaho xataa aan ku aamini karno deegaanka ma joogo intaanoo qof oo dhallinyaraha inay marka soo baxaan oo ay background caafimaada leeyihiin oo braatika ay soo sameeyaan oo wax lagu aamini karaahi meelo badan oo maanta jirta oo baahiyahooda ay ka taagan yihiin ayaa buuxda deegaanka gudoomiye ku-xigeenka maamulka cashada galmudug ee dhowsamareebe cabdisame salaad aadan ayaa ardayda ugu hambaliyey guulaha ay ka gaareen barashada xirfadaha kala duwan ee caafimaadka teknolojiyada isagoona kula dadaalma inay la yimaadaan shaqo abuur ay ka faa'idaystaan kulamaa xirfadaadu badato waxaa badanayo qiyamka iyo qofnimada iyo sida aad adiguna isoo anficileed bulshadana u anfici lahayd waa rajaynaa ilaahay duu idmo dadaalka macadka uu sameeyey inaan la beerdaraynin wakhtiga ay bixiyeen inaan la beerdaraynin
macadka sahan professional academy waxaa ka mid yahay iskuullada wax lagu baro ardayda magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug kaasoo qayb ka saarka arday baratay xirfadaha kala duwan ee caafimaadka teknolojiyada qaybaheeda kale